barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha maaraj waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah silsiladii gobaad oo halkeedii ka sii socota toddobaadkanna hablihii ayaa ooda soo goostay oo weliba waxa ay muujiyeen tanaasul oo waxa ay garab ka saareen wiilasha dalka joogay garabkaygii midigay gaaridii haweenkay tii la wada gocloodaay loo geed fadhiistay gobaaday walaalay geyigii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin adna guri qabow iyo gogol wada mariimiyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye afgaraan ku dhihila waan gartay toddobaadyadii hore ayay gobaad waxay sheegtay in ay london gaadhay hase ahaatee farriin ka timi guriceel ayaa gobaad lagu xal waraysanaya gabagabada maasada aan gobaad su'aale talyaanigii ka gudubtoo london gooyaheedii gabayada ka tirisaye gambadii dalkeenniyo geyigeenna joogtaad gabaryahay u tahay sahan giddigood haweenkii soo guura maad odhan mise geyigu joogaad gobaaday ku baaqee gobolkaad ku dhalatee dhulka wadagiriinka gabaryahay midkee wacan
dhinaca heesahana waxaad barnaamijka maanta ku maqli doontaan
haye haye ubad iyo aayo fiican heestaasna goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga boganaysaan inta uu barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa xaddan maanta magaalada baris kula kulmaya nimanka ay isku darajada yihiin ee wadamada britishka faransiiska jarmalka iyo talyaaniga kulankaas oo ku saabsan xiisadaha ka taagan dalka syriya maalin ka hor wadahadallada nabadda ee syriya ku saabsan ee ay qaramada midoobay waddo ee lagu wado in ay bilowdaan ka bilowdaan magaalada geneva ka hor wadahadallada maalinta isniinta ee berri ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka syriya weliid mucalim uu uga digay dadka waanwaanta ku jira in wadahadal kasta oo ku saabsan ayaha madaxweynaha syriya uu yahay mid aan miiska wadahadalka la keeni karin
kuuriyada waqooyi ayaa beenisay eedeymo dhowaan ay u soo jeedisay kuuriyada koonfureed taas oo la xidhiidhay in ay weerar dhinaca internetka ah ku qaadeen telefoonada gacanta ee qaar ka mida mas-uuliyiinta dalka kuuriyada koonfureed faallo lagu qoray wargeys ay maamusho dowladda pyongyang ayaa lagu daabacay maanta oo axad ah in sheegashada sirdoonka kuuriyada koonfureed ay tahay mid lasoo dhoodhoobay oo looga dan leeyahay in taageero loogu raadiyo hindise sharciyeedka cusub ee la dagaalanka argagixisada ee ay soo jeediyeen
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciil waad isoo fiirinaysaa silsiladii gobaadna meel halisay maraysaa oo gabdhi waqtigiina oo hadda isbedelay oo hadda dhinacan washington waa lixdii iyo soddon iyo afar daqiiqo awalna markii horena waxaan lahayn shantii iyo afar iyo soddon daqiiqo markaa shalayto hawada waxaynu gelaynay lixdii shantii iyo afar shantii shantii iyo iyo barh barkii baan gelayna haa ayaynu xaggan washington ka gelaynay maantana lixdii barkii baan soo fadhiisanay xagga deegaanadaynu la hadlayno hay waa isla sidoodii halkaas ma bedelaan xaggee wax ka lumeen halkaas waa organic waa Xag- asal bal saacaddan isbedelaysa caashe xaggee wax iska waxaan bedeleen?
waxaan ka dareema saaka markaan soo toosay ismaaciilo Hmm.
waxaan ka dareema hurdadeeda oo qabyaan dareema haye ilan xale markaan seexday een, saacadda marka ay kowdii habeenimo markay ahay haye kowdii iyo konton iyo sagaal markay marayso saacadda meeqa laga rabaa inay noqoto dee labadii ile loojinka binaadamka loo labadii oo dhanba sheegaya xale kuma jirin xisaabta dalkan maraykanka ya labadii oo dhan baa laga saaray ma labadiiba labadii kuma jirin marka saacadda markay kowdii iyo konton iyo sagaal marka ay marayso meesha labadii ka noqon lahayd baa saddexdii loo bootiyey marka hal saac oo qabyaa hurdaan ku jirnaa saaka marka halka aan far yaro waaweyn ku akhriyay waxa weeye xisaabta waxaanu naqaanay kow laba saddex afar oo xidhiidhsan aha shan lix toddoba Saasay ahayd.
sideedaa ku xigta Sideedaa soomaa saa ugu xigtay.
sideedii baa laga booday sagaalkii baa loo booday macnaha waxa weeye waa kowdii iyo iyo saddexdii waxba umay dhexayn waxba uma dhexayn marka hal saaco hal saaco qabyaad ku saa kama dareemaya hurdada inay xoogaa yara ka qabyo tahay aniga xalit waxay igu dhacday waxaan yaro baraarugay een, kowdii xoogaa waa gartay marka waxaan indhaha ku yar celi ilan labada iyo xoogaa baan kici jiray Ha.
indhaha ku yar celi baan isir oo saad u sugtid ma garanaysaa labadiibu arki weyda
waxaan arkay uun marka saacadda inta badan waxay alarmiga bixisaa labadii afar iyo oo afar ay ku toosisaa oy toosisaa marka la- maxay- meeqay ku toosisay alarmi waa ka waayay saacaddii haye markii aan ka waayay waan yaabay indhahaan isku yar qabto waxaan arkay saacaddii iminka koodii xoogaaga ahayd oo saddexda u booday oo saddexdii xoogaaga ahayd war gacanta Marka labadii waxaan la- aawe waan liqay baan islaa
naftaadii baad ka shakisay ismaaciil waqtigaas bedelay Aad iyo aad.
waata dalkan een, ah, lix bilood saacadda hore loo dhigo marka waxba layskuma daayo halkan saacee xalina laga goosta horaana loogu lahaa adoo jiifa hadda kor lagugu daray markaa xala lagaa goostay waan gartay silsiladan inta inaan u gelin waxaan jeclaa een, dad badan baa fariimo soo dira waa garta oo leh oo silsilada gobaad jecel inay ka qayb qaataan dadkaas horta aad baan u mahad celinayna kow waxaa kaloo jirta marar kala duwan waxaa laga yaabaa qaarkood inay fariimo cabashaa soo diraan qaarkood hay maxay ka cabanayaan qaarkood waxaa laga yaabaa maansooyinkoodii oo ay u haysteen inayna soo gaadheen aana soo gaarin inaanna soo gaadhin marka meel qaldan bay ku direen aad is leedahay qaarkood ama habkay usoo direen Waa.
qaarkood waxaa laga yaabaa maansooyinkooda inaanay ama sheekada la jaan qaadin ama aanay aanay dee jidkii marin haye oo qof walba waxaa laga yaabaa dad kala duwan baa soo diroo kala maqaam duwan ooy waddo kale ka baxday oo oo waddo kale ka baxday waa garta marka in badan waxaan ka raali gelinaa in badan fariimaha inta aanu helno ha waa la rogrogaa inta ugu habboonaata ayaa mar walba la sii daya waa garta laakiin waxaad ogaataa waxaad hubisaa mararka qaar haddii aad eh, inaad farniin soo dirtid oo kale een, haddaad eh, hubi in codku la socdo marar kale duwan waxaa dhacda qofka isagoon codkii soo raacin isla markaana uu moodo inuu codkii soo isagoo raaciyey codkii soo uu raacin ka soo haray aad iyo aad waa garta kuwa aad leedahay ismaaciilow lama jaan qaadayaan kuwaasee la yeelaya waxaa jirta dee qofkii dabcan waa dhiirigelin bay u tahay inuu bilaabay haye laakiin mar walba ha ogaado in farriintiisii la helay uuna wax isku dayey haye oo aanu meel cidlaa taagnayn haye laakiin mar walba si loo ilaaliyo dee in Khadka silsiladii bahashi inay ku socotay.
socoto inay ji- macnaha xitaa maansadu inaanay jabnayn mararka qaar waa suuragal in maanso ay xoogaa ka yar jaban tahay laakiin looga tegi waayo in la sii daayo waa garta laakiin oo waayo dhiirigelin waxay u tahay silsiladani dhalinyarada hal abuurka ah.
haye marka waxaan aad ugu mahadnaqaya qaar badanoo isku daya inay wax sameeyaan laakiin halkaa kasii wada oo hadday maanta kaa yar qaloocato oo khadkeeda soo gaarsiin dheh berrito ama ama ama dhinac kale haddaan u dhig ismaaciilow meel kasta hal abuurada soomaalida way joogaan haddii qofku wax isku dayo wuxuu raadsan karaa qof hal abuurkii ku fiican oo Aad jid- iyo oo aad.
jidkii ugu toosin kara aad iyo aad waxaa kaloo kala duwan dee qaybaha maansada ayaa aad u kala ablaablaynteeda aad iyo aad aad iyo aad markana bal dhegeystayaasha waxaan u malaynaa ismaaciilow inaan isugi karin baan u sii dayno silsilada gobaad oo aad dabcan soo diyaarisay
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaadna dhegaysanaysaa qaybtii shan iyo tobnaad ee barnaamijkan haddii ay ku dhaafeen qaybihii hore waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyada ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan dhegayso qaybaha hore si aad u fahanto halka sheekadu ay marayso sidoo kalena waxaad ku dadaashaa in maansada aad soo diraysaa ay tahay jiifto waafaqsan godka maanso ee ay silsiladani ku socoto toddobaadkan waxaad mooddaa in hablihii ay silsiladda gobaad isugu soo habarwacdeen waxaa meelo kala duwan farriimo ka soo diray hablo hal abuura oo jawaabo ku ganay odayaashii hablaha soo daandaansaday sidoo kalena garab ka saaray wiilasha facooda ah ee dalka ku sugan sidoo kalena waxaa hablaha toddobaadkan soo hadlay ay taageero u muujiyeen guurka wiilasha ku nool dalka gudihiisa halka ay ka digeen in albaab loo furo qurbajoogta dhulka ka haajiray aan ku horreeye waxaa magaalada hargeysa maansadan ka soo dirtay laki aadan yuusuf waxayna ku bilowday marka hore salaan guud wiilashiiyo gabdhaha iyo inta guud caddaah ee waayeelka gaadhow marka xiga salaan gaar aan gacan u geeyo gaadhsiiya dumarkaoo kalgacayl ku gudagalo arrin ila gudboon oo misna aan ka gaabsaday deg deg inaan kusoo guro ha yeeshee gartaydiiyo gowskayga weeye waxay maanta gaadho geedkeeda joogtaa gondahayga weeyo gamcalaaban maayee waa inaan garaadkay kelmadayda geystaa qurbajoogu waa gocor aan tusaale gaariyo arrin garab bal sheegay haddii galab la weeraro geel iyo gamaankoo cadow u galaabaxo ninka gacanta laabtee guryo kale u hooydee fulaynimo la giigiyo ninka gana warmaha ee googooyo cadowgee soo dhiciyo geelii gabalkii markuu dhaco xeradiisa geystee gaawaha ka maalee u go'doomay keligeed dheefteeda keegaya raggu waagadaasoo dumarkeenna u xageeya ninka joogagayigee garta qiimaheedee nin colaad horteed guray oo guuray oo tegay hortayuu u gaadhana iskaraanu leenahay gujo kale waxay tahay odayada gaboobee guudkoodu midab kale isu sii gediyayee barhgalaasha yeeshow maxaan idiin garownaa aabbahay gadiisiyo waxaad gaadhay heer foge xushmad waalid iga gunad golahana ha soo gelin waa ceeb garacan iyo arrin laga gilgiishaa gabadh wiilashii iyo odayadii ku goosteen ileen guri ibliis iyo goobaar ma joogtee dhalintana go' shaal iyo gaawo culano caanaa iyo muqumad iyo garow iyo soorgob oo idil iyo weliba gogol udug waxaan guri u dhigayaa kobsantaa garow iyo goonyaha hargeysiyo gaalkacyo iyo bixin iyo garadag iyo goday gebiley harkeediyo guriceesha wacan iyo burco gaafafkeediyo ceeragaabasami iyo ciidayda gaarkaa geesiga dhex jooge gacalow ku nooloo guursan maayo weligay nin dhul gaalo tegay oo intuu galab imehersado guyaal badan maqnaadoo igu guriyo maqashii guudkayga joogtoo hadhow way gabowdiyo hadal gocor lasoo baxa gabdhahana waxaan talo gaadhsiinayaa samo inaan guud ahaan niman laga wada dul guurine geesiyada gudaha yaal aqal loo goglaayo unsi gogolo loo dhigo hadda hadalku ganaf iyo gujaweeran maahae horta may la garateen inuu yahay go-aan adag oon laga gayoon karin jawaabtiina gaarkaa inta iga yargiigtaay v o eba gaadhsii iyagaa guyaalaha suugaanta gacan iyo garab weyn u fidiyo qofka goobtii ugu daran deg deg u gudbinayee gudbay oo wareegee hadal wuxuu ku gow yahay gabdhihii guyaal hore hadday gacal ahaayeen oo beerjireecu guud loogu soo gaboon jiray hadda tii ka guuree gadii hore ha filanina sidoo kalena waxaa magaalada boosaaso iyana maanso kale oo aan ka fogayn tan laki ka soo dirtay hodon ibraahim diiriye hodon waxay iyadu leedahay horta qoladiinnan ay gobaad kaga dhigtay yaa xaalkeeda og iyo waayaha ay ku sugan tahay mise xalkiinnu wuxuu yahay dabagaalle abeeso dushaas ayuu ka qabaa gebigeed adduunyadu waa giraan wareegto halka aad galaysi halka gogashu kuu taan midba gooni weeye guud markayga hadalkana waxaan uga gol leeyahay aan ka fiiqa gibisee weedhahani gubayiyo hadallada isgees maray godka aan ku hubiyoon go-aankeeda soo dhigo laylay guyaal badan maansadaan golayn jiray gelbiskeeda tumi jiray gaafkeeda dhigi jiray maan gelinin gooraha manadaynin gabayga nin waliba markuu galay ayaan taydi gaabsaday balse gugu siduu yahay weli maan galgala bixin murtidiina maan goyn guryo wada naxaas iyo guluubada iftiimiya gaariyaal ma qaato waxba gini ma siisto kama gowd shaqaystee hanti weeye guuluhu maskaxdayda geliyo kolkayla gudboontaan garoonada ka baaqa maalintay guraacan tahay taladana la gees maro golxabkiyo warmaha iyo abla la isku soo guro gafurtabisku uu dhaco fulay baa gabraarto hadalkiisa godolkiyo ka cadday nin gogoshii runtaan ugu gargaaraa balaangibishka soo furo waxba yaanan guuxiyo googaada badinine hadafkayga guud iyo xaajada u gudagalo inta gabayga marisee geeraara tirisee ilaa maagun iyo baar gudaha iyo dibaddaba maansada ganaysee dhaqankii guntaayow giddigiin salaan guud guddoon oo kasii soco sidan gabay ku seegay anigoon giraamaha waayadanba soo gelin golahana ka faalloon waxaan galabta soo helay gabadhii la maageen nin weliba guhaadshay gobaad loogu magacdaray anaa guur hawaystiyo anaa guunyo badan iyo gabyatoyna waanahay goolaaftankii baday ragga golaha joogay gabayada hibeeyow gobaad raadinteedii namba gaar u sheegtow waxaad iga garbixisaan gobaad yay la jaar tahay guriga ay ku nooshahay aleenkeeda gacantiyo yaa u haya guddoonkeed mise gegi cidlaabaa sida aarka gaylama kaymaha ka goohdaan gambadii dhaqaaqdaba ma idiin gobaadbaa weydinkaa gislayntiyo guclo orod ku daale guntay oo haddana raray god labaadna waan imi amran gacalladayday gacantayda midigay gobaadina adeeray dumarkaas garkaaga ah inta dabata guudkee loo xidho garayskaad ugu garasho dheer tahay gar allee gobaaday qofka lama gumeeyo been laguma goohee gaashaan biraad tahay garaadkiiyo aqoontana guulaa ku siiyo geniyaad kumaad helin iyo googo lacageed dhaqankii la gooyo aad goortii la joogaba geesaha ka haysaa amran gacaladayda iyo akhlaaqdaada gaarka ah gabay kuma afjaraya ee guulahaya kula joog gebagabada sheekada waa gunaanadkayge aangobaad ku siiye waxaan hadal ku goofalay haddaad gooshkan maanta guur aad golaysood ubad inaad gardaadiso cindigaaga guriso guri aad yaglee tidhi guule mahadi weeye garabkaa ilaah noqoy waan gartay goobta wacdaro ayaa ka dhacay hablihii waxaad moodaa in ay soo qaateen toddobaadkan weliba ma dhodhowa xaalkoodu oo haatanna waxaa idinku soo maqan maanso kale oo ay soo dirtay hodan sheekh cumar oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka hodan mar haddii ay qurba joogtahay waxaa laga yaabaa inaynu isweydiinno xaggee bay talow raacaysaa iyada ayaan u daynayaa jawaabta su-aashaas googa balgooga haddaan anigu soo galay salaanguud abwaanada weriyaha mid gaarana bal guddooma waa qodob gaaf meeri maayee ujeeddada gunteediyo gundhigiisa hadalkiyo tixda gogoldhigeediyo aangaara dulucdo godkaleyto aandego ku cadgoosta maansada gabiilay hargeysiyo godin labiyo hiiraan gudaheeda xamar iyo garowiyo nugaal bari gada iyo kismaayiyo guriceel jannaad iyo guud ahaan dalkaygii dhalintii ka gabaydee gayigii ka heesow geeskiina midig iyo garabkiina iga daya wiil baraf u guuroo gotimbaagta dibadiyo giriigiyo dal kala jira ama oday gabooboo garku uu ciroobo madaxii gaduuto gunno iyo dhaqaaliyo giniyaal ku faanoo dibadaha ku gaamuray isma guursan doonoo gabdhuhuna dhammaantood dabcan waygu garashoo garwaaqsida wanaaggii gaddaaweeya idilkood geel iyo dameeriyo ari iyo sac geesa leh ugaartiyo gamaan faras caanaha garoorkaee gocoyada ku jira iyo gocosiyo haruurkiyo gallaydiyo sabuulkii miraha gaduutee guriceel jannaad iyo gabilay ku yaalaa wax la saara gowskii gasiin ugu macaano giniyaalma doono gurigaygu waa xamar waa gole hargeysaad godin labiya waa luuq qardhe iyo garowiyo bal igubadla weeyaan shaxda aan goleeyo godkaleyta aan dego aan gaara hadafkoo gunta aan u dhaadhaco goobaad aan la taliye farrin gaara daabaco gudba caashacuuday fartir adina gaarsii garabkaygii midigay gaaridii haweenkay tii la wada gocloodaay loogeed fadhiistay gobaaday walaalay geyigii nin joogaa xilannimo ku geeyo geel aabbahaasin adna guri qabow iyo gogol wada mariimiyo kugu seexin gacantoo garabkiisa joogiye afgaraan ku dhihila aad bay u mahadsan tahay hodan sheekh cumar oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka hablaha warkoodu wuu cad yahay odayaashii way maageen wiilashii dalka joogayna way u hiiliyeen laakiin tolow wiilasha dalka joogaa waa sidee mowqifkoodu xaggee taageersan yihiin waxaa maanso soo diray ibraahim cumar seef dheere oo ku nool guriceel oo taageeraya go'aanka hablaha ee odayaasha ay ku maageen sidoo kalena wuxuu si gaar ah u bartilmaameedsanayaa abwaan cali goox oo ku nool dalka fiinland wuxuuna u diray farriimo kala duwan marka hore salaan guud guracaal ka timid iyo geyigeenni soomaal gaarhayaha silsiladow da'yartaa gabyaysiya cali goox balgaarsii weli golahu noo furan lama laabin gogoshii gartu waa sideedii guurtina qitaqaan iyo indheergaradna wuu iman gooyaha adduunyada qofba garashadiisii gaaraar ka soo tiri ha yeeshee garwaaqsada jiiftada gardhaladka goobtay u socotiyo dawgayaan la gees marin gundhigooda heesaha qof kastoo gurraacayow garo inaad carruur tahay gabanada wax coriyiyo giddigiin abwaanow kaftan weeya gabayadu gambalaali kii wada geedka gogashu noo taal goob lagu dagaaliya guluf haatan moodow garo inaad carruur tahay carartay la gudubtaye caligoox hal baan odhan in aad gabowdo ku caddaada guudkiiyo garashadu da'maahoo nin siddeetan gaariyo gaban jira shan iyo toban intuu guula siiyu nimba golo ka sheegaa googo' baan wataa iyo afgabaadsigaagii isoo gaaray gooxow waa cibaaro galabtee maadigoo gaboobaad gabantaa lix iyo toban gugaanuba u yahay baad giniyaad ku goobe waagii gashaantimo guur lagu dirqinayo odayaal gaboobo kagu weyn awowgood khasab lagu geyn jiray gudbe maalmahoodii gamboley dhammaanteed xays baa u da-ay garo galabtana xor weeyo gabanada ku foodaa geyigooda joogiyo garmadoobayaashay ka xushaangayaankood aniguna balgooxow godobkaama gelayo niqimaa gar leexsani haddii ay gobaa tiri good caddaa sidaada gayaan iima noqon karo inaad aadda gees kale way kula gudboon tahay go-aankaasi waa door gadaal loogu noqoma mid kalena garwaaqsaho inkastood gashaantida ugu baaqday guuroo googo' baan wataa tiri gobaad guud haldhaalay gacan sayrideedii gugaagaa ku badayo guuldarrooyinkaa badan giddi sababahooduna calow waa gabowgee abidkaaba gabayiya gaaraarra soo tiri weligaa galgala oo kalgacayl daraadis gami waa habeenkii geed kasood ahaataba gobaad kuma rabtee joog samirkana hagees marin ragga gobol hadduu yidhi ninkii gabayga furay mii galab aan fogeyn baan facebooka galayo xogtay gabanka waan helay guuldarradii jacaylku iyo gocashuu la jaar yahay geeraarra tirin iyo gabaydaa warkiisee gasiinkaba ma cuno oo gobol buu dul yaallaa caashaqiisi muu gurin mana gaaga haayee horta gara siciidow gabagabada maasada aan gobaad su-aale talyaanigii ka gudubtoo london goonyaheedii gabayada ka tirisaye gambadii dalkeeniyo geyigeenna joogtaad gabar yahay u tahay sahan giddigood haweenkii soo guura maad odhan mise geyigu joogaad gobaaday ku baaqee gobolkaad ku dhalataya dhulka wadagiriinka gabar yahay midkee wacan gunnadaa laguu qoray ma ka gaajo beeshaa waan gartay aad buu u mahadsan yahay ibraahim cumar seef dheere oo ku sugan magaalada guriceel dhegaystayaal intaas waxay naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta sidoo kalena qayb ka mid aad ku dhegaysataan barnaamijka cawayska washington
aad iyaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka wuxuuna idinkaga imaanayay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana duhurnimo axada waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha uu inoo hayo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku horreyna horyaalka dalka ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaaray naadiga manchester city ayaa u muuqata inay ka quusanayso ku guuleysiga koobka dalka ingiriiska ee premier leaga kadib markii mar kale shalay naadiga kubadda cagta norwich city ay bareejo la gashay goolo la'aana naadiga e f c barenmouth ayaa waxa ay kaga adkaatay saddex gool i laba naadiga swan city kulan ka dhacay gegada vitality stadium iyadoo mar kasta naadiga swansi goolasha looga hormariyey hase yeeshee iska bareejeynaysay laakiin ay barbarin weysay goolkii saddexaad oo ciyaartun ay ku dhammaatay saddex gool i laba stark city ayaa guuldaro laba gool i gool ah waxay kala kulantay naadiga southampton city waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan kuwatafanalaha ee eve kaabka iyadoo kooxda arsenal ay gegadeeda ku martgelin doonto naadiga warford city manchester united ayaa la ciyaari doonta naadiga west ham united premier leaga kooxuhu waxay sidoo kale isku arki doonaan maanta aston villa ayaa la ciyaari doonta naadiga tottenham hotspur waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga leicester oo beri la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta newcastle united waxayna leedahay lixdan dhibcood sagaal labaatan kulan oo ciyaartay tottenham hotspur konton iyo shan dhibc ayaa iska leedahay arsenal konton laba dhibcood manchester cityna waxay iska leedahay kow iyo konton dhibcood dhinaca iyo waddanka spain naadiga kubadda cagta barcelona ayaa sii wadata gulihii ay gaaraysay iyadoo kulan ka dhacay gegada camnou stadium ay naadiga barcelona ku xaaqday lix gool iyo waxba naadiga kubadda cagta ee khitave lixda gool waxa barcelona u dhaliyey ciyaaryahanada munir al xadaadi neymar oo laba gool dhaliyey leonel messi iyo arda turan halka goolka koowaad ee ceerta lagu furay oo ahaa juan rodriguez miduu iska dhaliyey naadiga kubadda cagta khitave waxaase messi laga qabtay rigoore taasoo ka dhigaysa rigooradii sideedaad ee laga qabto ciyaartooygaasi naadiga barcelona u ciyaaraa wuxuuna ka sarmaray rikoorkii hore samuel eto oo dhinaca rigoor khasaarinta naadiga barcelona ay u haysatay isagoo hadda rikoor cusub dhigay dhinaca khasaarinta rigoorada islamarkaasina khasaariyey sideed rigoore oo naadiga barcelona uu ka khasaariyey mana jirto ciyaartooy kale oo sidaas sameeya oo barcelona u ciyaara barcelona sidoo kale waxay noqotay naadiga sideed rigoore ka khasaarisay horyaalka dalkaasi spain oo ayna jirin koox kale oo sidaasi samaysay maanta kulamada dhici doona waxaa ka mid ah naadiga levente ayaa la ciyaari doonta valencia valerial iyo sevilla ayaa ballansan atletico bilbao iyo real batis ayaa dheeli doona las balmasna waxay la ciyaari doontaa naadiga real madrid horyaalka barcelona ayaa hogaaminaysa toddobaatan iyo shan dhibcood ayaa iska leedahay atletico madrid ayaa kusoo xigta real madrid ayaa saddexaad oo lixdan dhibcood iska leh valerialna konton iyo saddex dhibcood ayaa iska leedahay salta vigo afartan iyo shan dhibcood ayay iska leedahay dhinacayo dalka talyaaniga haddii aynu aadnana waxay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kieva verona ayaa gegadeeda ku martgelin doontaa naadiga ac milan carbi iyo frasenin ayaa wada ballansan hellas verona waxay u socdaali doontaa fiorentina genoa iyo torino ayaa ballansan udanese iyo es roma ayaa fooda isdari doona es lazio gegada olombico stadium waxay kula ciyaari doontaa naadiga atlana es napolina waxay u socdaali doontaa naadiga balermo horyaalka yuventus ayaa hogaaminaysa oo maalin ka hore sii guulaysatay lixdan toddoba dhibcood iska leedahay napoli ayaa ku xigta kow iyo lixdan dhibcood ayay leedahay roma ayaa kusii xigta oo iskale lix iyo konton dhibcood fiorentina ayaa ku xigta oo iska leh konton iyo saddex dhibcood qaybta hoose waxaa ku jira fiorsenin oo lix labaatan dhibc iska leh carbi oo laba labaatan dhibc iska leh iyo helas verona oo siddeed iyo toban dhibcood iska leh dhegaystayaal xubinta cayaaraha halka haynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubintaas ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caasha saacaddii makuu soo noqotay saacadii way soo noqotay laakiin wax kalena way soo noqdeen Hee.
marka xilligan saacadda isbedelaysa la gaaro Mm.
dad badan oo wadankan jooga indhaha cuncuna hindhisada badata ileen geedihiiba waxay qubayaan een, ah, xash iyo qashin iyo waxyaabaha elerjiga laga qaado anagu ma aqaana sababta dadka Haye.
ugu horeeya markuu indhaha baraaran ku jira waa ismaaciil isbedelka cimilada waa isbedelka cimilada laakiin halkaana loogu yimid soomaalidu ma isuti odhan jirtay caashay hebel doogtiba kusoo kacday marka mararka qaar waxaa israhdaa kambaniyadan sameeya kiniinayaashan loo cuno een indha cuncunka iyo hindhasada iyo elerjiga miyaa ka shaqaysta meesha waa yaabay Ilaa- Way.
ilaa lix bilood oo kasta marka aad maanta oo dhan daawo isku daldalayso ood la xarbinayso een indhaha cuncunka iyo elerjiga iyo waa waa dhibaato taagan iska waaya haaduun marka marka geedaha wadankan ku yaalla ma nooc kale ah Ilaa mar haddaad carradii aad ka timid aad ku qabi jirin halkan aad ugu timid Waana- wuxuun baa jira waana hawooyinka kala duwan caashay qayb bay ka tahay maxay noo xiga waxaan soo qabanayaa hees macaan oo ay ku luuqayso fanaanada deeqa axmed geydh
codkaas aad maqlayseen wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo caashe cuudiyaano ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdisandheere oo dhinaca farsama ay- ayaa idinla soo codsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabaadiino
This program has come to you from the Voice of America, Washington.